Beeruhu waa mid ka mid ah ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan wax soo saarka dalkeena. Haddana dadka Soomaaliyeed kuma baraarugsana ka faa'iidaysiga beerashada, sidaa oo ay tahay waxaa jira dad u dhowr adeegaya inay ka faa'iidaystaan kheyraadka dalkooda oo ay tabcadaan beeraha. Ibraahim Cabdulaahi Salaad waxa uu ka mid yahay ganacsatada Jubbaland wuxuu maalgashi dhinaca wax soo saarka beeraha ku sameeyey beertiisa oo toban hektar ah oo uu ku leeyahay deegaanka Buuro Guduud ee duleedka magaalada Kismaayo. Beertan ayaa waxa uu ku maalgashaday lacag gaadhaysa shan iyo toban kun oo doolarka Maraykanka ah, lacagtaas oo inteeda badan uu ku bixiyey matoorada biyaha webiga ka soo jiida iyo weliba abuurka beerta. Waxa uu inooga warramay sida uu ku bilaabay shaqada beerta iyo waxyaabaha ku dhaliyey.
beerta shaqadeeda waxaan bilaabay sanadkii hore tegay bishii sideedaad ayadoo duur ayaan geed qaadnay geed qaadkii kadib waan falnay oo cagaf iyo wax baan gelinay kadibna waxaan keennay rag ma aragtay wax soo saar leh aqoon durugsanna u leh xagga beeraha ayaan keennay beerta waxaan ku beeray markii ugu horreysay qayb moos baan saaray qaybna waxaan saaray qudaar sida ansalaatada kabsarkii koostadii waxaan saarnay barbaroonidii waxaan saarnay maaragtay basbaaskii wax kasta oo looga baahnaa magaalada ayaan saaray qarashka marka ugu horreeya aan ku maalgeliyey kharashka wuu badnaa laakiin inta markaa dalaga aan saarnay waxay ahaa lacag ilaa iyo shan iyo toban kun ayaan ayaan ayaan geliyey alxamdulilaah laba fasal ayaan hadda ka goynay mar fasal waxaan goosanay basal rabalaankii ayuu noogu soo hagaagaa isagoo qaali ah haddana yaanyo ayaan maaragtay saarnay iyo kabsarkii iyo koostadii iyo suuq fiican baan helnay alxamdulilah waa ilaah maadii ayadoo goshi iyo meelihii kale aanaan waxba khudaar ka imaan inaan suuqa kusoo toosnay marka lacagtii waxaan ku dhihi karaa waan helnay inteeda badan hadda waxa nagaga dhiman ma jiro oo beerta ku jira wixii hadda yaalla beerta waa faa'iido hadduu qalab ahaan lahaa oo motoor ahaan lahaa hadday tuubooyin ahaan lahaayeen haddii mooska noo taagan uu ahaan lahaa waxaasoo dhan waa faa'iida hadda maanta alxamdulilah ilaahan ugu mahad celinayna dadkii waxay arkeen siyaasad bay galeen dadka siyaasad bay aadeen annaga waxaan kula talin lahayn in siyaasadda dad yar ay aadaan waagii hore boqolkiiba shan qof kama aadi jirin siyaasadda dadka lixdanna wax soo saar bay ahaayeen oo dad wax soo saartay ahaayeen inta kalena xoolo dhaqatay ahaayeen dadka hadda boqolkiiba siddeetan iyo shan mise sagaashan waxay aadeen siyaasadda marka waxaan dhihi lahayn siyaasadda waxaa ka fiican wax soo saarka beeraha inaad wax soo saarataan ood maaragtay siyaasadda dhankeeda aad u wareejisaan wax soo saarka ragga siyaasadda ku jirana weli waxaan kula talinaynaa beeraha ayagana inay lug ku yeeshaan oo maaragtay ay dadka maalgeliyaan ay tabac sameeyaan baan ayagana aan maaragtay kaan kula talin lahayn si baahida ay u yaraato